فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan yahuudda oo la yaab iyo fajac ay ku noqotay kumanaan ka tirsan dagaalyahanada muqaawamada falastiiniyiinta oo khaso socod ku soo maray iyagoo gawaari iyo hub culus ku hubaysan yahuudda oo lagu wareejiyey haween ka mid ah maxaabiista gacanta muqaawamada ku jiray wararkii ugu dambeeyey khaza oo qayb ka ah xubinta wararka caalamka ah ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijka dhuuxa waxaad ku maqli doontaan cisbitaalka jamaame oo lagu soo gunaanaday howlo caafimaad oo ay ka faa'iidaysteen in ka badan boqol ruux waraysi xog waran ah oo aynu la yeelannay mid ka mid a dhakhaatiirta ka socotay maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabulmujaahidiin iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka jubbada hoose oo soo dhoweeya howlaha caafimaad ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna ehelada maxbuus kenyaan ah oo ay dhowaan fariintiisu baahisay mu'asasada alkataa'ib oo mar kala dhigay isku soo baxay dowladda kenya ku cadaadinayaan sidii loo sii dayn lahaa wiilkooda warbixin umuurtaa ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan qodobada barnaamijka dhuuxa waxaa kaloo ka mid ah siyaasi horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka oo sheegay in dowladda ay ka tanaasushay badda soomaaliya etoobiyana ay siisay qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wixii dheeraad ah ee nagu soo kordha ayaan caawa ku soo gudbin doonnaa barnaamijkeenna waxaa igala qaybgalaya cabdiraxmaan beder iyo maxamed qaasim waa mar kaliyo dhuuxa وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa labaatanka bisha toddobaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan sagaal iyo tobanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa noo soo diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay xaaladda marinka khaza ayaa ah mid degan iyadoo ay kooxaha muqaamada falastiin wareejiyeen saddexda maxbuus ee yuhuudda ah waxaa maanta si toosa gudaha qidaaca khaza looga dareemayaa dhaqangalka heshiiska xabad joojinta marinka khaza ay wada gaareen kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoonay dadka shacabka dib ugu soo laabanayaan guryahooda islamarkaana ay dhigayaan dabaaldegyo farxadeeda waxaana baraha kala duwan ee internetka lagu arkayaa qaar badan oo ka mid ah shacabka reer khaza oo booqanaya meelaha ay degnaan jireen oo ay duqeymaha yuhuudda burburka xooggan u geysteen waxaana maanta si guud ahaan degan jawiga magaalada khaza iyadoona aysan hawada marinka khaza ku jirin wax diyaaradda ah dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay sheegeen inay bilaabatay soo wareejinta maxaabiista yuhuudda iyadoonay warar ku sheegayeen guutada alqasaama iyo barxadda saraaya oo ku taala bartamaha magaalada khaza ay ku dhiibeen saddexda maxbuus ee yuhuudda ah iyagoona ku wareejiyey hay-adda saliibka gaduudan dhanka kale waxaa soo soo taraya gawaarida xamulkee sida gurmadka ee soo galaya marinka khaza barta tigtoga ayaa hawada dalka maraykanka ka baxday iyadoon aan la isticmaali karin aalada tigtoga ayaa hawada maraykanka ka baxday saacado ka hor intaan la gaadhin sharciga cusub ee guud ahaan dalkaasi looga mamnuucay aaladani dadka ku dhaqan dalka maraykanka ayaa ku waramaya in markii ay dooneen isticmaalka bartan ay ku fashilmeen islamarkaanaysan gudaha u geli karin iyadoonay u muuqateen gebiyaanba ay hawada ka baxday aaladani sida weyn looga isticmaalo dalkaasi madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa saacado ka hor sheegay inay u badan tahay notiktoga siini doona sagaashan maalmood intaan la mamnuucin marka uu xilka qabto maalinta berri ee isniinta ah aaladda tiktoga ayaa laga leeyahay gudaha dalka shiinaha waxayna warar ku sheegayeen dalka maraykanka uu ku leeyahay in ka badan boqoliyo toddobaatan milyan oo macaamiil isticmaalayaal ah sharciga lagu mamnuucaya aladan ayaana waxa si weyn uga soo horjeestay shacabka maraykanka balse maxkamadda sare ayaa ku adkaysatay go'aankeeda bin kabiir iyo wasiirada xisbigiisa ayaa iska casilay xukuumadda netanyahu iyagoona diidan heshiiska xabajoojinta khaza warbaahinta maamulka saynada yuhuudda ayaa sheegtay axaddii maanta in wasiirka amniga bin kabiir iyo wasiirada kale ka tirsan xulifadiisa ay gudbiyeen istiqaalay kaga tagayaan xukuumadda netanyahu iyagoona diidan oo si cad uga soo horjeeda heshiiska xabajoojinta ee wadagaareen kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kaasoo dhaqangalaya xaddii maanta bin kafiir oo ah mujrimka kaalinta weyn ka qaadanaya xasuuqa iyo gumaadka shacabka muslimiinta ee ku dhaqan marinka khaza ayaa maalintii shalay shirka golaha wasiirada ka hor caddeeyey in haddii heshiiskaasi la ansixiyo iska casili doonaan xukuumadda muuqaal kooban oo lagu baahiyey barta internetka ayaana wuxuu bin kafiir ku sheegay in shalay uu dareemay argagax kadib markii uu dhagaystayey faahfaahinta heshiiska xabajoojinta wuxuu sidoo kale wasiirka amniga ku qanciyey wasiirka maaliyadda inuu iscasila garabkiisana soo istaago si kastaba wasiirka amniga bin kafiir iyo midka maaliyadda samotratesh ayaa waxay ahaayeen dadka sida weyn ugu soo horjeeday heshiiskani iyagoona doonaya in lasii wado duqeymaha iyo gumaadka shacabka reer khaza ugu dambayntii dowladaha iiraan iyo ruushka ayaa kala sixiday heshiis halis ku ah danaha reer galbeedka wargees ka soo baxa dalka ruushka ayaa wuxuu ku waramayaa in xukuumadaha moscow iyo dahraan ay wada gaarheen heshiis dhabar jab weyn kuwa danaha dhaqaaliyo midka militari ee dowladaha reer galbeedka waxaanay warar ku sheegayeen heshiiska ay kala sixiideen moscow iyo dahraan ay ka mid yihiin iskaashi dhanka istaraatiijiyadeed kaasoo wax badan ka bedeli doona faa'iido weynna ugu jira dhinacyada wuxuu sidoo kale baahitirayaa danaha xukuumadahani dhanka militariga ganacsiga sayniska dhaqanka iyo waxbarashada ayayna ku heshiiyeen inay iska kaashadaan mascuud basashkiyan waa madaxweynaha iiraan ayaa wuxuu dhankiisa tilmaamay in dhigiisa ruushka valadimir putin uu aaminsan yahay inay wada dhammaystiri karaan dhismaha shirkadda tamarta nucleerka ee iiraan balse heshiiskan waxaa xusid mudan uusan ka mid ahayn in midkooda midka kale uusan difaaci doonin haddii lasoo weeraro sida iiraan haddee weerar kala kulanto dowladda maraykanka wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga inta وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام hagaagka waxaa nagu soo maqan howlaha caafimaad ee ka socda isbitaalka jamaama oo lasoo gebagabeeyey waraysiyo aynu la yeelanay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo iyo mid ka mid a dhakhaatiirta howlahan fuliyey ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka waxaa idinku soo maqan xalqada soddonaad waxaana aalaaba noo soo jeediya doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka deegaanka kuyabarow ee gobolka shabeellaha hoose
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد كولرايت كولرايت ومادة كميد أه إيه، معادنتا aan soo qaadanay حلقاتكيني coloride marka waxay ka mid tahay macdinaha yaryar ee seeliska banaankooda ama unugyada banaankooda inta badan ka shaqeeya Ee, waxay kaalin muhiima ka qaataan isku dheelitirka ee, dheel- isku dheelitirka ee, waxay kaalin muhiima ka qaadataa isku dheelitirka een, dareeraha ama fluid balance waxa loo yaqaano Ee, waxay sidoo kale qayb ka tahay inay yareyso acidka caloosha ku dhaca ama stomach hydrochloric acid la yiraahdo inay yareyso ayay kaalin weyn ka qaadataa Ee, faa'iidooyinka maadadan ee, ay leedahay coloride ay leedahay ee, waxaa ka mid ah ee, inay isku duudo ama wareejiso een, ah, ee, dhismaha uu sameeyo electrolyte balance ah ee, ama macadinta ay sameeyaan jirka ay ku sameeyaan inay isku duudo Ee, sidoo kale waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa een, inay wareega dhiigga ay mataqaanaa ku sameyso een, qaybaha kala duwan ee fluidska ama isku dheeli tirto inay ka qaadato sidoo kale inay mataqaanaa ay ay ay soo saarto dheecano badan oo markaasi oo fluidiska ku jira ama dareerayaasha ku jira inay samayso sida colrite oo mataqaanaa cuntada ama dietariga nafaqada ay ugu soo saarto sidoo kale waxay samaysaa inay keliyaha siiso noocyo badan oo unugyada jirka uu baahan yahay ah isla markaasna ay ka soo saarto waxyaalaha west productska ama qashinka loo yaqaano keliyaha ay kasoo saarto banaanka ay usoo saarto maadadan colrite meelaha aan ka heli karna ama sourcekeeda waxaa ka mid ah cosbada caadiga ah inta badan la isticmaalo guryaha laga helo ayaa laga hela qeyb ka mid ah hilibka noocyadiisa kala duwan qeyb ka mid ah ayaa laga helaa maadadan colrite sidoo kale maadadan waxaa laga helaa caanaha xoolaha dhammaantood ayaa laga helaa waxaa sidoo kale laga helaa ukunta ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa cuntada la diyaariyey oo loo yaqaano processed food loo yaqaano oo la diyaariyey oo mataqaana si fiican loo habeeyey ayaa laga helaa oo cusbo ziyaada aan lagu darin cusbo oo macquul ah lagu daray ayay inta badan ku jirtaa maadadan iyo sidoo kale cuntooyinka gasacsaysan ama ay warshadaha soo saaraan iyagoo lagu soo daraayo cunto yar oo cusbo yar oo dheelitiran ayaa inta badan laga helaa maadadan colrite-ka haddii jirkeeni bani aadamka ay ku yaraato qofkan wuxuu dareemi karaa wuxuu dareemi karaa xaaladahan soo socda ay ugu horeyso qofka inuu dareemo dhidid fara badan inuu dareemo qofka jirkiisa inuu aad u dhidido oo maanta dhan dhidid uu ka socdo qofka inuu dareemo sidoo kale inuu dareemo shuban oo joogto ah qofka uu iskala qabsado oo xilli kastaba ama ha cuno cunto dhibaysa ama ha yuusan cunin cunto aan dhibaynin inuu qofka shubankiisa uu ziyaado joogto u noqdo qofka inuu isku arko labalaba iyo matag iyo wareer joogto ah qofka inuu isku arko ugu dambeyntiina tabardara ama hoosudhac xagga qofka inuu fuuqbax ku dhaco marka dambena uu markaasi uu markaasi fadhiisto inay dhacdo ayaa la arkaa calaamadaha hadduu mataqaana colrite qofka ay ku yar tahay calaamadaha marka hadday maadadan colrite qofka ay ku badato uu dareemi karo limidka ugu badan qofka uu dareemayo ama uu isticmaali karo saddex kun iyo lix boqol oo miligram maalintii waaye intaas wixii ka badan qofka hadduu isticmaalo wuxuu dareemaa marka sumow iyo wareer iyo mataqaanaa hoos u dhac xagga dhiigga wareega dhiigga ah inuu dhaco hypotension inuu qofka ku dhaco ayuu dareemaa qiyaastii maalintii laga qaadan karo maadadan colrite waxay tahay dadka waaweyn adultska loo yaqaano iyo mataqaanaa ka weyn sagaal iyo tobanka ilaa iyo mataqaanaa afartanka waxay qaadanayaan laba kun iyo saddex boqol oo miligram berday maalintii konton iyo kow iyo wixii ka weyn waxay qaadanayaan laba kun oo miligram maalintii aad iyo aada umahadsantahay لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa tahay dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanaynaa ehelada maxbuus kenyaan ah oo dhowaan fariintiisa ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa mar kala dhigay isku soo bax ay dowladda kenya ku cadaadinayaan sidii lagu sii dayn lahaa wiilkooda maxbuuska fariintiisa horay ayaa loo baahiyey waxaana lagu magacaabaa cabdulaahi ciise ibraahim waxa ay ehelkiisa sheegeen in dowladda kenya ay sagaal sano ka hor ku wargelisay in uu geeriyooday wiilkooda balse hadda ay heleen fariintiisa ciise ibraahim oo ah aabbaha dhalay maxbuuska ayaa ugu horeeya dadkan kaas oo tilmaamaya in uu indhaha beelay wixii ka dambeeyey markii ay waayeen wiilkooda waxaa la yidhaahaa ciise ibraahim cabdulaahi ciise anigaa dhalay wiilkaygii dowladda kenya aan ku ogaay waa waay sagaal sannaad maqan yahay carabi jaris maaslig waa waay dowladda kenya maalin waddankiisa inay u dirtay oos ku dhintay waxaan haystay inas dhintay oo la waay oosba dhintay oos meyd yahay hadda waxaa soo baxday ninka inas nool yahay dowladda kenya waxaan ka codsan aan madaxweynaha ka codsanaha waa indhabeele maalinkiis asaga la waayan indhaha ka madoobaan waxaan u sugaynoo naf oona haysta ma leh madaxweynaha kenya waxaan ka codsanaa waxaan ka dooranaa wajeer inaad wax noo qabtaa iyo idmo inaad nagu saaxdo ma ahayn waxaan ka codsanaynaa wiilkaayna iyo wiilisha lixdanba ina soo dee oo wiilisha noola soo dee oo dowladda la xaaldanta oo arrintan dowladda gasha dowladda intaanaan ka codsanaynaa wixii meeshaan iskugu imaadeen dhib kenyaan wada haysto waaye inkastoo ninkoo iyo laba iyo saddex magacood aan sheegayno dhibkan dhib sahlan maaha nin mar toban sano lasoo dhaafay waa dhintayna la dhahay oon duugne oon toddobaadne hadda wigaana la dhahay meeshaasaa joogaa hadalkaana hadla aan taaganahay hadda ina dabagedoomaan jooga yuurudhaca kurigii ku daadanhays waa malaynaysaa markaa ilmihiisi aabbihiisi xaaskiisi dadkii godobta hayn waaba iskii malayna maaba hadli karaan codsiyaan annaka aan wadanaa wiilkan waa naga wala xirin yahay reer kenya idan waan ognahay militariga waa wala oynayin amakaan asana in charges uu yahay militariga iyo kenya idan iyankuu la jirabo madaxweynaha waan ka codsanaynaa in si dhaqsi ah dadkaas waa noo qabri ay noogu jireen haddaaba hadda amar ilaahay bannaanka lagu arkay inay noola soo deeyaan rabnaa waxaan godobnimo u codsanaynaa ee, walaalkeen cabdulaahi ciise ibraahim oo nin reer wajeer ah waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka cabdulaahi in aad sida ugu dhaqsaha badan aad noo soo celiyey waxaa kaloon ogsoonahay madaxweynaha maanta qaranka w- dr william ruuto inuu yahay nin taaf ah hataa af soomaaligaan ku hadlayna waa garana asaga nin in badan garanaya oo wax dhibaya ay jirin aysan ogsoonay oo taaf oo wax kasta qabani kara waad arki hayseen miidhiyaga aabbihiis oo waayeeloo indhool baa jooga waxaa daraad barees bixinaya ilmihiisa oo jooga ceeldhooreed baan fiirsanayna waxaa tiktooga la soo geli cabdulaahi oo hadlaaya iyo madaxweynihii ruuto oo dhegaysanaya waa la jarjaray codadka dhammaan miidhiya ay yeelaan waxaan ka codsanaynaa sidaas si lamade madaxweynaha inaad u dhegaysa sida aad u maqlihaaya inaad jawaab u bixiya cabdulaahi inaad noo soo noo soo celiya ayaan ka codsanaynaa ayaan maanta meeshaan u taaganahay annagoo ka danqanayna ee nimankaas hayta gacan kale ku jiro waxaan leenahay madaxweynaha kenya oon baaq u diraynaa iyo madaxda waddanka kenya in ay ka fikiraan sidii ay carruurtooda ugu fikirayaan laba habeen ninka markuu carruurtiisa waayo sida aad carruurtaada ooga danqani waa malaysan kartaa ninkii siddeed sano iyo sagaal sano gacan kale ku jiro oo carruurtiisa aan arkayna waalidkii iyo carruurtii waxay meesha ay istaagan yihiin kolley nin walba uu ka warqabaa marka dowladda kenya baaq waxaan u diraynaa ee dadkaas maxabuusta oo la haysta sida ugu dhaqsaha badan jid kasta oo ay u maraan tillaabo kasta oo ay qaadaan waxaan waxaan dhici karin oo la soo deyn karin maba jirta adduunyada raggaa haddii lala xaltamo oo ninka siddeed sana nin hay saaka haddii loo tago oo lala xaltamo waaba soo diinaya asaga wuxuu gacanta uga haysana maale intaasna uu dhaqaaleeyey marka baaq waxaan u diraynaa madaxweynaha tillaabo caadi aan ahayn inuu qaado maxbuustaas uu soo sii dayo asalaamu calaykum ayaa lii dhahaa cabdulaahi ciise waa nin wakhti maqnaay siddeed sano maqnaay anaka waan sawarnay waan duugannay haddana ninkii oo miidiyam ka hadla waa la yaab dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa wiilkaas iyo wixii la maqanba in noola soo deeyo kulley xanuunku waad dareemaysaa annaga waxaan tagnay moybaraks ninka meejaha waxaad nagu dhahay wiilkiina waa geeriyoode waan sawarnay hadda daad ninka hadlaa wala'i xanuun aad u weyn waaya laakiin waa nalala qabaa maanta ilmihii iyo waalidka dhalay oo oynaya oo waayeelka dhalay maanta idhalaawajeer aad jooga laxawgiisa ayaa maanta meeshaan la keenay in ninkaas noola soo deeyo waa dhintay ayaa noogula sheekeeyey haddana facebookaan magaciisa ka aragnay haddayna aragnay waa danqarnay dowladda maanta kenya codsi aan u jeedinaynaa madaxdu wajeer oo isgafanaha koow ka yahay oo imbiyaalka ku jiraan oo wemareebkaas ku jiro senataas ku jiro waxaan codsi aan u- aan u jeedinaynaa inay arrintan ka danqadaan waalidiintii iyo waayeelkii ninkaa dhalay ayaa meeshaan oynaya tolkiyaa wada oynahaya inay arrintaas aniga dowladda kenya ay nala oyso oy naga danqata oy wax ninkaas si deg deg wax nagu soo dejin rabnaa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan isbitaalka degmada jamaame waxaa lagu soo gebagabeeyey howlo caafimaad oo ay fulinayeen dhakhaatiir ka tirsan maktabka caafimaadka ee xarakada shababul mujaahidiin dad aad u badan oo ku nool jamaame iyo hareeraheeda ayaa ka faa'iidaystay howlaha caafimaad ee isbitaalka ka socday qaliino kala duwan ayay galeen waxaana ka mid ah barooyin laga soo saaray dadkii ay dhibaatooyinka ku hayeen baabasiirta iyo fisikulaha ayaa qayb ka ahaa qaliinada ay fuliyeen dhakhaatiirta tuulooyin kalebay soo mareen oo degmada jamaama hoostaga oo howlo caafimaad ay ka soo fuliyeen aniga iyo waryaheena maxamed qaasim ayaan waxaan gaarnay cisbitaalka jamaameh waxaana halkaa kula kulannay mid ka mida dhakhaatiirta howlahan fuliyey maxamed qaasim ayaana weydiiyey in uu noo faahfaahiyo meelaha ay soo mareen iyo waxyaabaha ay bulshada u qabteen magacayga waa doctor maxamed weeyaan ee, waxaan beryahan usoo baxnay ee, aan hoolna ka haynay jubbada hoose gaar ahaan meel taarget noo ahayd aan usoo baxnay oo noo soo cayimay meelaha inaan soo qiimeyno caafimaadkeedii iyo dadka maaragtay baahida caafimaad ay u qabaan iyo waxyaalaha ay ka cawanayaan xanuuno ah inaan maaragtay oo aan soo qiimeyno aanna soo daaweyno intaasaan u baxnay meelaha usoo baxaa ka mid ahaa degmooyin ama tuulooyin hoos yimaada degmada jamaame iyo kamsuuma hadda waxaan joognaa jamaame ilaa lix tuulan tagnay marka lixda tuulo waxaa ka mid ahaa naftaaquur ee, War- warmeerto ama cadeedgaleed meesha loo yaqaano honqor ee, bangeeni bandarjadiid yiirey hadda iminka waxaan ku sugannahay jamaamaan ku sugannahay intaa dhanan soo maaragtaa soo marnay howlo caafimaadadaan kasoo fulinay doctor eh, cudurrada ugu badan maxaa ka mid ah oo aad dadka ka daaweyseen maalmahan horta xanuunadu way badan yihiin ee, saan hore usoo sheegnay naftaaquur oo kalean booqanay ee, qiyaas ahaan ilaa iyo boqol iyo afartan bukaano oo kalean ku qaabilnay tuuladii ku xigtay cadeedgaleed oo kale ilaa iyo boqol oo kale way ku dhowaayeen ayagana honqor oo kale ilaa iyo boqol iyo toban qof ayaan maaragta badanaa ku- ay la ekaayeen qiyaas ahaan intaan diiwaangelinay inta kale aanan diiwaangelina kasii badan weliba bangeeni oo kale afar boqol oo qof oo kale aan ku qaabilnay ee, bandaljadiid oo kale boqol qof wax u dhow aan ku qaabilnay yiile oo kale laba boqol iyo konton aan ku qaabilnay hadda iminka aan joogno boqol iyo konton qof jamaam aan ku qaabilnay guud ahaan markii lasu geeyo waa kun iyo laba boqol iyo xoogaha la socoto weeyaan dhammaan xanuunada badi way isku soo noqnoqdaan inta badan waxaa u badan dadka waaweyn oo hypertensionka iyo diabetiga ama sokorta iyo maaragta dhiikarka iyo infekshanada gaar ahaan ay ka cabanayaan si guud dumarkii iyo raggiba waa infekshanada u badan gaar ah haddana weliba haddana malaariyada u badan infekshanada ku dhaco maaragta ilmagaleenka ga- iyo haddana raggiino brostateka iyo kaadaheysti badanaa waxay u badan yihiin infekshanada u badan yihin waxaan la daaweynayna aan aan la tacaalaynay baahi intee leeg ayay bulshadu u qabtay howlahan aa wadeen oo daaweynta la xiriirta horta ee, bulshada baahi caafimadeed badan ah ka jirto oo hadda aan la soo koobi karin oo maalin laba maalin aan lagu soo qaban karin howshaasi waqtiga in ka badan u baahan marka bulshada baahi caafimadeed waxay qabtaa oo ballaaran oo u baahan diyaargarow aada u ballaaran oo lagana haqabtira u baahan tahay bulshada Ee, waxaad arkaysaa qof isagoo maaragta lasoo garbagarbeena lagu keenayo aada u tawaaleysan oo markaad weydiisid maxaa dhacood u geen weysay xarumo caafimaad waxay ku leeyihin nooma dhawa awoodna maaragta aan ku goyno ma hayno marka lidaalika waxaway kambeynkan wuxuu noqday waa kambeyn aada u muhiimsan dadka noocahaas oo kale oo xanuun daalaa riday ama maaragta baabi'iyey oo booskooda maanta aan ku daaweynin taasaa farxad leh oo booskooda aan kula tacaalnay baahida caafimaad ay u qabto bulshada gaar ahaan dadka ku nool tuulooyinka wax lasoo koobi kara ma ahan dadka waxay u qabaan baahi aada u ballaaran wax hadda ma aragtayo kelmad iyo laba kelmad lagu koobi karna aysan ahaynin baahi caafimaad badanaa ka jirta oo ballaaran waxaan rajaynaynaa baahida caafimaad saa u haqabtir lahayn inaan soo noqnoqono ama maaragta in badan inaan arrintan ka shaqeyno insha allah haddii ilaahu Eh, dadku ma ahayeen kuwo awooda howlahan khidmadda ah oo aad dadka u qabanayseen ma awo lacag ahaan kuwo awooda ma ahayeen Ee, dadka wax awood hadda maanta oo isku daaweeyaan ama lacag ay haystaan oo caafimaad ay isaga baaraan ma, ma aysan heli kareenin Ee, marka koowaadba anaga waxaan u soconay daryeel bulsho sida maaragta ciibaankeenaba uu ahaa ama waxaan ku soconaybuu uu ahaa dadka wax hadda daawo lacag lagama qaadaynin sheybaara waxaa laga qaadaya keliya waa hal doolar keliya laga qaadaya si maaragtayo wixii oo loo kaalmeysto ayaga un dib looga celiyo labadii ama halkii ayaga laga qaada in dib looga celiyo ayagana gaar ahaan tusaale ahaan hadda kombyuutarka oo kale toban doolar laga qaada ama kow iyo toban oo kale kow iyo tobankaasi haddana waxaa la siinaya sheybaar tay u baahan yihiin la baarayay kadibna haddana daaweyn wixii uu soo baxo xa- xanuuno ama cuduro oo markaa aan helno daawooyinka ay qaadanayaan bilaash ah lagu daaweynaya marka waxaan dhihi karnaa anagaba uguma tilgelin inaan khidmo ka qaadno ama lacag aan ka qaadno waxaanba ku daawaheynay bulshada loogana tilgalay in ma aragtay daawo oo bilaasha inay qaataan annagaa ugu tilgalnay marka bulsho awoodana ma ahan dabcan inay iska bixiyaan lacagahaasi wax la mid ah ugu dambeyn maxaa talooyin ah oo aad bulshada usoo jeedin lahayd
waxaan usoo jeedin lahay bulshada in maaragta waxay dhahayaan prevention prevention is better than cure macnaha waxaan in laga hortago xanuunadan ayaa ka muhiimsan daaweyntoodii marka bulshada waxaan usoo jeedin lahaa xarumaha caafimaad inay tagaan dadka kalena maaragtaay oo mas-uuliyiinta ayagana waxaan kula talin lahaa in dadkaasay ku heli lahayn adeeg caafimadeed in maaragta inay helaan tan kale waxawaaye caafimaadku waa muhiim wuxuuna ka muhiimsan yahay wax walibo oo adduunkan yaal ayadaa ugu muhiimsan marka caafimaadka in lagu dadaalo waa muhiim tan kalena qofka intuusan xanuunkii uu meel fog la gaarin inuu isqabto oo waxaan bilowa markay yihiin inuu iska daaweeyo marka intaasaa bulshada kula talin lahaa kaas waxa uu ahaa mid ka mid a dhakhaatiirta fulinayay howlaha caafimaad waxa uu waramayay waryaheena maxamed qaasim suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali waa suldaanka beelaha direed ee labada gobol waa jubbada hoose iyo jubbada dhexe suldaanka waxa uu la socday dhakhaatiirta tuulooyinka waa uu la soo maray waxaa ii suurta gashay inaan waraysto suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali waxaana weydiiya bal inuu tafaasiil naga siiyo tuulooyinka la soo maray iyo waxyaabaha laga qabtay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم هذا هرتا مدوين كان وحنا سو قارين تقاتير أي صدرين حركة جود قارهان مكتب كعافمات كحركة صدري أو ديق عافمات ودان أو دمسترن ayay soo gaareen gobolka jubbada hoos gaar ahaan degmada jamaame marka ay soo gaareen gobolkii ayaan xiriirna sameeyey ani waxaa ahaa dadkii salaadiintii kow soo dhaweysay ama la jaanqaadoo la martay meelaha loo baahan yahay awal waxaan ka howlgalnay tuuli la yidhaahdo naftaaquur inay ku xir yihiin tuulooyin kale fara badan tuulooyinkaasna ay ka mid tahay aqbaata cilaanta laaburyooli ceelsaahey dhammaan waxay hoos tagaan degmada jamaame gaar ahaan beesha naftaaquur ay hoos tagaan tuulooyinkaas dhowr maalmooda la joogay habeenkii waa baryayn takhaatiirta baah waxaa jirta oo aan muddooyinkanba sanayaalba ku habsatay gaar ahaan degmada jamaami ee kamsuuma sababtoo isbitaal caalami ma qabaan dadka waxay u safraan ama jilib amana waxay u safraan kismaayo ama xamar hadda waxaa kusoo ziyaaday wadadooyinka go-on degmooyinkaas waxay ku jiraan go'doon tuulooyinkan waxay ku jiraan go'doon maxaa keena marka go'doonka godoonku waxaa keena waabigii jubbaa ku fatahay hore fatahaad caalimiya dhacday waa lala qabay ummadda soomaaliyeed dhana lala qabay gaar ahaan wabiga jubba waxaa isku fatahay duleedka degmada jamaame ayaa isku fatahay iyo degmada kamsuuma duleedkeeda tuulooyinkii waxay galeen iyo baadiyihii go'doon kismaayo ma aadi karaan jamaama ma soo aadi karaan ayaga iskumanti karaan doon ma ahani tiya waxaa sababtay marka inaa caafimaadkii dhib ay u galaan oo haddaa ay u safraayeen umulaa jirto naaga foole ha jiraan waayeela jiraan caruur xanuunsanaa jirto rag bugtaan socodii haska jiray horobo adii waxyaalihii badanoo dhaceen waxaase ilaahay inuu kaafiyey maktabka caafimaadka xarakada iyo maamulka gobolka wax ku soo deeqeen oo iyakana nala shaqaynayeen gobolka waxaana soo gaaray qolada caafimaadka waxaan ka howlgalnay degmada tuulidaas oo beesha ah naftaaquur tuulooyinkaas ay hoos yimaadaan waa laga howlgalay si wanaagsanaa lagu howlgalay waxay la kulmeen dad qaliin rabo amba eerna dhaqato ama fiskole baashii qorbaadi ay dhihi jireen buro ayi nuucay la kulmeen waxaa kalay la kulmeen dad nabarra ay ku yaalaan oo geed ay ku go-een oo iskala fadhiyeen lugtooda goosma inay mutaan la arkay gurmud badanay sameeyeen waxay wataan kombiyuutaro waxay wataan sheebaar caalami ah waxay wataan maxaase ahay daawooyin taya leh takhaatiir aad u wanaagsan ayaa socotay dadka adeer dhibay ugu jireen ilaahay ha bahatiri karo caafimaad ilaaha hayo laakiin waa lagu diirsiday aagaasmudda mudda maadaama aan joognay waa ka safarna kadib halkee marka sii aadeen waxaan sii aadnay tuulal yaraado cadeedgari oo ayina saasoo kale ay hoos yimaadaan deemo tadowyaaqa yaaqseeri quuleey warmareer intaasaa haddana isku yimideen tuulooyinkaas kan dhowr caba la baryey takhaatiirta si fiican ay u howlgaleen waxaa garab socdeen maamulka gobolka iyo degmada oo mar walba booqasho iyo xiriir samaynayeen oo goobaha tagayeen waxaa kala socdeen salaadiin suldaanka bimaals ka mid yahay iyo rag kaloo salaadiinta ka mid ah ayaa kana waa garab taagnaayeen bulshada inay si fiican wax u qaataan wacyigelin waxaa barbar soo dacbe maktabka dacwada degmada oo usan barbar socday oo muxaadarooyin iyo dacwa ka gudinaya dadka aad iyo aad baa adeerow daawadaas iyo waxaas loo qeybiyey dadkiina baahdeeda waa haysay waxay codsadeen ay leeyihiin mar walba matra- maktabka caafimaadka xarakada inaas nagu soo celceliya codsanaynaa waxa kale ay leeyihiin ummad badan oo baahan oo baadiyi jirto meel fog jiraan ay jiraan ayakan in la gaarsiiyo laakiin anakan asna usoo noqdo waana duceynayeen muddo kadib meesha waa ka safarna haddani waxaan degnay tuulal yaraada honqore oo idan ay ku xiran tahay tuulooyin fara badan sida bilaqa buulibacaad buuli abow ceelbakaari waado buulubannaan waaboole eh, carmooley tuulooyin badan iyo baadiyi badan reer guura badan ayaa ku xiran tuulida ayadana meeshaan tagnay waxaana barbar socdeen gobolkii degmadii maktabka dacwada degmadani waa garab socdaysa muxaadarooyin iyo naagihii iyo raggii iyo maadab ka gudinayay mar walbabo dhex taagnaa asagane Eh, waxaan kala tagnay tuulal yaraahda bangeyni oo ku taalo duleedka wawiga jubba degmada jamaame ka jirto dhinaca kismaayo ayaan tagnay tuuladaas waxaa kala iyadana hoos yimaado kaban bangeeni yareey iyo baambila tuul aad u weyn waa iyo dhaay garas tuuladaasna idan dhowr maalina la joogay waxaa laga qabtay caafimaad aad u balaaran sidii qaliinka burbixinta eh, kombiyuutarada sheebaarar aad u fara badan tuuladaas idan waxaa la joogay laba habeen iyo laba maalmood safara ka galnay mar kale waxaan aadan badarjadiid badarjadiid ayaan waxaa joognay hal maalin iyo hal habeen aan joognay ayadan waxaa laga qabtay shaqo aad u balaaran waxaa dib ugu gudubnay meel la yiraahdo nyiirey oo ku taalo duleedka buligudud ku taala tagnay Eh, waxaana ku xiran tuulooyin fara badan ay ka mid tahay malaayley janaalajaay isomareey sardhawaane baxarsaaf intaasna waxay ku xirneeda tuulada nyirey dhowr maalmooda la joogay ayadana waxaa laga soo qabtay shaqo aad u bilaaran dadkaas waxaa loo qabtay gargaar aad u fiican oo aad ugu faraxsan yihiin safarkaasna waa galnay intaasoo tuula soo marnay safarka la socday eh, qeybta caafimaadka maktabka xarakada adeer meesha ilaahay idankiisa waxay nagu soo dhammaatay wanaag bay nagu soo dhammaatay taas meesha nagu koobneeday kadibna waxaa ku soo naqanay degmada jamaame isbaalka degmada jamaame oyan dhowr maalmood ay joogeen maanta oo ah axad ah ayay gebagabeeyeen waxaynu u safri doonaan tuulooyin kale hadda si ay noo sheegeen laakiin intaasaa la soo maray isbitaalka degmada jamaamani waxaa ka dhacday howl aad u wanaagsan degmada isbitaala ka furnaa tayadiisina ay hooseyso waxaa laakiin aad u muujiyey isbitaalka isbitaal caalami ka dhigay takhaatiirtii timiday maadaama qalin ay ku samaysay kombyuutar la helay dadka ber loo kala bixiyo ayaa la waayey cabay imaalinay shaqaynayeen ilaahayna waxaa u mahadinaynaa intaas qalqaaladaas iyo wanaaggaas dadka ka soo taliyey ilaahay xafidaa leenahay waayahay een, suldaan xaydar een, uh, odayaasha dhaqanka ee gobolka kuwooda ugu caansan ayaad ka mid tahay maxaa soo jeedinaysaa tala ahaan maxaa loo baahan yahay baahi badan waa soo aragteen xarakada gaar ahaan maktabka caafimaadka maxaa kula talinaysaa maktabka caafimaadka horta waxaa kala talinaa ilaahay khayras iyo allah barakeeyo Een, degmooyinka jubbada hoose si runta haddii loo hadlo dhammaantooda aan dhihi karaa kasoo bilaamin joore ukeen xagar isbitaal ma jirin isbitaal caalami ma jirin unankada burburkii hore oo dowladdii maxamed siyaad barre waktigeedii ayaa isnugu dambeeyey isbitaal kadib qolooyin hay-ad iyo yimid waa iska jireen maamulka de- dadka deegaanka mar samaysteen isbitaal dhisteen isbitaalkiina waa burburay wax waa ku soco waayeen si guud waxaa codsanayna horta inaa ca- maktabka caafimaadka xarakada degmooyinka inay soo gaarsiiyo Eh, maxaa saa isbitaal oo caalami ah qaliin leh kombiyuutar leh raajo leh sababtoo ilaahay waxaas qadari markii fatahaadda ay dhacday naag fool leh makiina zaama in gadaal loo xiro geedo zaamo raboolla geed in loo sameeyo sariir ahaan loo sameeyo lagu qaado badda la mariyo kismay saas lagu geeyo laba maalmood waxaa dhacday naagtii inay ceenbeesho markii laga ilmihii laga bixiyo ilma galeenkaas ka dhambalmo waa ka jirta jom dhowr naaga hadda ilma galeen ay ka baqiyiin waxa laga bixiyey ee, ee, meeshii ay ku tirmayn ilma laga soo saaray waxaana keentay safarka dheer oo la gelay safarka dheer laba maalmood labaatan iyo afar saac afartan iyo sideed saacadood naag fool ay hayso jid ku jirta wadda ku jirtay makiinadii ogeedin saarneeday marka isbitaalka waxaa ka codsanaynaa si guud ah isbitaalka guud ama maktabka caafimaadka xarakada waxaa ka codsanaynaa in elgaar ay ulahaato degmooyinka gobolka jubbada hoose ay ka furto rug caafimaad degmo kasta inay ka furta codsanaynaa awalo marka waxaa leedahay in isbitaal weyn oo s- kan jiriboo kale haddii gobolka loo helo dadku wuu ku filaya bahada bahada waa baatira waa baatira waa loo safra waa safara loo soo geli karaa meel lagu soo digsidu waay lagama maarmaan waay gobol dhan isbitaal aan lahaynin waa meel mugdi ah waa meel mudu- ummadda- ummadda waxbarashada biyaha caafimaadka asaaska dowladnimada ama nolosha dadka taasaa ka mid ah waxaa codsanayna maamulka maktabka caafimaadka xarakada waxaa codsanayna isbitaal guud inaas gobolkan lahaado si u dhaqso badan waaya dadka ka waran dareenkooda iyo shucuurtooda maxaad ku sifay kartaa maxaad kala kulanteen sidee bay u soo dhoweynayeen maxay kuu sheegayeen adaa horta maalintaas waxay nugu ficnayn idaacada ay socoto ayaa nugu ficnayd hataa dad farxa- farxad u ooyaa jiro farxad farxadaageed sababto waa yeelo bugtaan ah guri ku jiraan ay dhaqaaqi karin doon a kori karin meel dheer a aadi karin dadka meelaha birkood waxay ka aamis yihiin haddii waa la aadaa la yidhaahdo nafarkeeda cabsas ka jiro dad waxaa jira hadda kismaayo aa tegi karin waxay ku tagaana la waa aad u liito wallahi dadka farxad oo waxa ka muuqatay aan la soo koobi karin waxay ku ficnaada maalintaas bulshada dacday dhex joognaata aad u ficnaa laheed sababto waxaanka hadda aan sheegnay waxaanka aan sheegnay naqanaysaa farxad iyo reereena ka jirta dadka saqiir iyo kabiir suldaan cabdulqaadir xeedar sheekh cali in dadka ka waran cudurrada ugu badan ee la ildarnaayeen ee dhakhaatiirtu ay ka sheegayeen markii baaritaan lagu sameeyo muxuu ahaa malaariya awalo cagaarshow tiifo daahay qarsoomay oo aan la fahmi karin ayaa aad u hayay waxaa kale haysay eh, dadka runtii horta burooyin buryaalka waxaad u malaynaysaa dadka inay bada ay wada qabeen waa iskaaga socdeen waa iska haysteen Eh, waxaa kala dheereedaysay runtii goryaan oo isagana ilmaha iyo iyo naagaha aad ugu badnaa waa jirtay hataa kaadi dhiig ada cudur adeer wax la koobi kara maaha laakiin aad waxaa u soo jiidasha leeday kaneecada malaariyada iyo tiifooga cagaarshooga wax ugu daran ma jirin aad iyo aad khidmooyinka dadka laga qaadayay lacagaha ah ma yihiin kuwo ay awoodaan oo baahidooda ma lagu qiimeynayay ma loo turayay dadka boqolkiiba boqol waxaa jirtay dad aad u liito oo caafimaad buux la siiyey kombyuutar la saaray eh, shay baarha laga qaaday dad waxaa jirto liito ama ilmi yatiimana ama dad waxba aan hayn oo dadka dhan ay markhaati kacayiin daawo iyo baaritaan oo lacag la'aan ay la kulmeen dadka kalene markay baabuur raacaan ay maqaayo galaan safar dheer ay u maraan ay soo noqdaan wax ku baxay iyo wax ay dhiibeen farxada oo jirtay duca oo la jirtay waxay bixinayeen way ku duceynaynayeen bixinayeen oo mahad celin ilaahay u mahad celinayeen maktabka u mahad celinayeen fariintaada ugu dambaysa ee bulshada ku wajahan bulshada waxaa leeyahay inaa islaamka ay u duceeyaan xaragta si guud meel kastoo joog nin kasta inaas u duceeyo ninkii awoodda u lahayn oo ategi karin furunta safuufta aan geli karin inaas duceeyo maktabka caafimaadka as u duceeyo mar walbani ay u duceeyaan inaa xarakada ilaahay asoo- as ku sugo wadanka guud ahaan inaas ilaahay gacantooda ku sugo inay ugu duceeyaan ayaa bulshaweynta aan leeyahay soomaaliyeed muslimiinta dhan saasaa leeyahay anigana saasaa qabaa waxaan leenahay ilaahay waxaan ka tugaynaa inaan wadanka si afghanistan iyo suuriya ka dhacdoo kale muddo dhow inay ka dhacdaa ilaahay ka rajaynaa tii ku xogteena soomaaliya ay noqoto Aa, ilaahay ka rajaynanaa ummadina saasay ku duceynayeen goob ayaan tagnani sidaasay ku duceynayeen iyago alla farin allaga qalqaalinin ay lahaayeen ilaahay waxaa ka baryana dowladdan dowlad wadanka hanata allah ka dhigo kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali suldaanka beelaha direed ee gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe gudaha isbitaalka hogaamiyaasha dhaqanka qabaa'ilada ee soo gaaray waxaa ka mid ah ibraahim shariif bashiir oo ah ugaaska beesha ashraaf ee gobolka jubbada hoose ugaas ibraahim soo dhowow maxaa isbitaalka ku aragtay tafaasiil naga sii بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى ما بعد وان ku dhawaay idaacadda alfurqaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad Eh, waan tegey maanta isbitaalka waan booqday howlo caafimaada muddooyinkanba ka socday aad baana loogu baahnaa eh, barnaamijyada hadda ka socdo Eh, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaad dareemaysaa baahiyaad badana loo qabayba oo aan loo aadi jiray sida muqdisho oo kale kismaayo oo kale hadda waxnaha waa insha allah way noo soo dhowaatay weliba waxaan leenahay insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad in lagu soo laabto waan danaynaynaa aad baan u danaynaynaa insha allahu tacaala dadkii haddayba qaarkooda gaareenba tuulooyinka qaar iyo baadiyaha qaar haddaa laga maqlaba in qolo caafimaad ay joogto insha allahu tacaala waxaan isleenahay bal insha allahu waa soo dhowaada marka waadi mar labaad mar saddexaad takhaatiirta waxaan rajaynaynaa inaan dib loogu soo laabataan caafimaadka baahi badanaa loo qabay sida qaliinada hadda ay fuliyeen oo kale sida dhowr qof oo buro ay ka qaleen oo kale aan ujeeday waxaan ujeeday dad bawasiir iyo waxay ka saneeyeen ee kumbiyuutari iyo howlahaas oo kale socday waxaan hadday safar u aadi jirna haddi ilahay noo soo dhoweeyey marka waan rajaynaynaa inay nagu soo laabtaan mar kalena waaya ugaas ibraahim en uh, howlaha ay dhakhaatiirtu hayeen markaad qiimeyn ku samaysid gobolka ma jirta baahi loo baahnaa howlaha ay hayeen aad iyo aad aad iyo aad baahi badanna loo qabo ugu yaraan aqalan annaga kombyuutar jiribana oo aadi jirnay maanta insha allahu tacaala degmada jamaa maa laga fulinaya wixii kombyuutara iyo noocaas iyo barnaamij qalin aan haba sheeginba qalin haba sheegin qalin baahi badanaa loo qabay dad badanaa bukaan socod iska iska socday Eh, baahi badanaa loo qabay waa waan dareensannaa in baahi badan loo qabay weliba aan gobollo qaar iyo degmooyin qaar u aadi jirnaba ما شاء الله تبارك الله degmada jamam waaba u yaryihiin aan qabaaba dadkooda waxaa u badneedba tuulooyinka u badneed sida gediga kore iyo baadiyaha aad baa loogu badnaa marka waxaa u badnaa hareeraha eh, degmada tuulooyinka hoostaga hadday xagga deexda tahay iyo hadday xagga gosh tahay u badneedba ugaas ka waran dadka halkan ku nool gobolka jamaama iyo nawaaxigeeda cudurrada ugu badan ee laga cawdo maxaad nooga sheegi kartaa ni horta cudurrada daliganka ugu badan waxaa waaye horta insha allahu tacaala tifo iyo malaria ugu badan iyo gaas Eh, xanuunada wadankan aadka loogu yaqaan cudurradaasaa ka mid ah hadda sokorta iyo waxaa kusoo korkordha muldooyinkan dambe iyo dhiikarka iyo eh, kombiyuutarada iyo xagga dumarka hadda aad bay ugu bahnaa ayagana dumarka marka xanuuno badanaa laga caawinaya xanuunada inta badan biniaadanka ay tawdaan laga tawdaa gobolkan ugu dambayntii maxaa tala ah oo soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinaa eh, dhakhaatiirta ka socotay xarakada shabaab almujaahidiin in insha allahu tacaala ay dadaalkooda labalaabaan noonana soo laabtaan mar koowaad iyo mar labaad mid saddexaad ilaa iyo insha allahu tacaala eh, ay ka waayaan qof macnaha u baahan dadaal caafimaad ilaa ay ka waayaan inay nagu soo laabtaan aan rajaynaynaa baahi badanaa loo qabaa maadaama xarakada ay nimankan insha allahu tacaala eh, hadda safarka hore u yahay waxaan dalbanaynaa haddana safar labaad iyo safar saddexaad baahi badanaa loo qabaa hana soo laabtaana lena insha allahu tacaala annagana waa soo dhaweynaynaa Eh, dadweynaha ka faa'iidaystana waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ayagana caafimaadkooda ha u siyaadiyo kuwa hadda kadib insha allahu tacaala uu sii diyaar garoobaya ayaa kasii badanaa leh insha allah kaasi waxa uu ahaa ugaas ibraahim shariif bashiir ugaaska beesha ashraaf ee gobolka jubbada hoose sidoo kale gudaha isbitaalka nabadoonnada soo gaaray waxaa ka mid ah nabadoon xasan nuur sabtow bismillaahi maanta waxaa u imid in aan soo booqdo dhakhaatiir soomaaliyeed oo ka socda maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo booqday degmada jamaam iyo tuulooyinkeeda waxaa maqlay in howlo badan ay hayaan oo tuulooyin badan ay ka soo qabteen marka waxaa isiri bal maanta soo booqa hoosha se u socotay waxaa arkay wax aad iyo aad aan ugu farxo xataa waagii hay-adaha gaalada ay joogeen ma arki jirin qalliin iyo baaritaan noocyo noocyo kala duwan leh waxaa waxa la yidhaahda emsejada oo tallaalka iyo caruurta andalfaar fieriska la yidhaahda ay wax ka qaban jireen iyo waxa la yidhaahdo o b d ama bukaan socod eegto aa wax laga qaban jiray oo dadka herka ka hayo dadka eh, hayo malaariyada iyo waxaas wax ka qaban jireen maanta waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay qaliimo kala duwan sida bawaasiirta eh, galaha fiiskolahi barooyinkii waxyaabo aad iyo aad u tiro badan meeshaan ku aragnay walaayadii soo awaabushay oo barnaamijkan soo awaabushay ajri xasanaad allaha ka siiyo dadkii oo iyagana keeno farsamadan qabtay oo ugu talagalay in dadkooda wax ay u qabtaan waxaan leeyahay adinkana jazaaka allah kheer ilaahay kheer badan allah idin siiyo waxaan kaloo leeyahay dadka ay iyagana ka faa'iidaystay iyagana waxaa leeyahay caafimaad aan la soo koobi karin allah idin siiyo dadka een, iyagana adeega iyo waxaas ka qayb galan insha allah iyagana waxaan leenahay allah idinka ajir siiyo Een, ah, waxyaabo la yidhaahdo food for work een, waad u soo joogtay daawooyin ah, dana kale iyo ujeedooyin kale lagala haa waad u soo joogtay waad arki jirteen tan maxay kuwii hore kaga duwan tahay bismillah tan waxay kaga duwan tahay dadka horta wax laba baahdilba waa jirta labada baahdil oo jira waxa waaye mid waxa waaye een, dadka shaqaalaha ama caafimaadka dhaqaatiirta kalkaaliyaasha waa lagu baahdilaya food for work micnaha lagu sheego waxa waaye lowr bur ay lowr bariis qamadi iyo waxaasaa lagu siinaya iyo caag saliid ah aa waxaad ku shaqaynaysaa muddo bil ah taas oo ah lagu baahdilaya dhaqaatiirta soomaaliyeed way jirtay waxaa kaloo dhinaca kale haddana lagu baahdilaya dadweynaha soomaaliyeed ee masaakiinta ah daawada u baahan iyagana waxaa lagu baahdilaya sidii diintooda loogu saari lahayd taasna waxay keenaysaa inay dadka diintooda ay kala duwaan noqdaanba dad aan oo shaqaysanin Wax- waxaa kaloo aad iyo aad ugu sii daran haddana socota meelaha qaar een, xarooyinka sida hadda istanbuul anaga noo dhow dadka beeraha falinayay oo shaqaysanayay dhammaantood waa waa la barikiciyey waxaa lagu barikiciyey kaaraa loo sameeyey bishii waxaa laleeyahay waxaa qaadanaysaa raashin iyo ama lacag boqol dolar ama konton dolar la siina weliba waxay qaataan naagaha iyo gabdhaha taasoo uljeedkooda ay tahay in reerka soomaaliya reeraha soomaaliyeed loo dudumiyo waa soo gebagabeynayaa xasan een, maxaa u soo jeedinaysaa een, dadka ku nool magaalada jamaam iyo hareeraheeda een kow waxaan ka bilaabayaa dhakhaatiirta soomaaliyeed oo maanta u- isku soo taxlijisay inay dadkooda wax u qabtaan inay si- dadaalkooda sii wadaan oo marar badan ay imaadaan si dadka ay u arkaan in shareecada islaamka ay tahay tii ka keliya ee wax lagu gaari karo horumar nabadgelyo wax walba lagu qabsan karo waxaa kaloo haddana aan rabaa dadweynaha soomaaliyeed kow waxaan leeyahay daawooyinka laidin qoray oo dhakhaatiirta idin qoreen sidii loogu talagalay u qaata kuwa qalliinka lagu sameeyena sida loogu talagalay u xanaanee sameeyo dayada iyo waxyaabaha la idinka reeba hadday jiraan waxaasoo dhan inaad ku dadaashaan kuwa talooyinka la siiyo talooyinka la siiyo inay qaataan talooyinka ay dhakhaatiirta bixiyaan miya haa talooyinka dhakhaatiirta ay bixiyaan in sida loogu talagalay ay u qaataan taas waxay keeni kartaa in caafimaadka wax badan ay ka tarto laakiin haddii wixii lagu lagu sameeyey iyo wixii lagu qabtay iyo daawo lagu qoray haddaad meesha ugu dhaqaaqdo waxay noqonaysaa hadbacaad lagu dhisay walaayadan waxaan rajeynaynaa insha allahu inay mar kastana saan dadkeeda ay ugu dadaasho baahooyin badan jir baahooyin kalena inay sidaan oo kale u daboosho iyadan insha allah ay soo lalaabto soo qalqaadiso dadkana inay iyagana ay qabsadaan diintooda ay qabsadaan sababta intaanoo dhan waxaan ognahay in oo di- shareecada islaamka ku dhaqankeeda lagu lagu helaya waxa annaga hadda aan isticmaalayn oo waxa arkeen waa dhiiga mujaahidiinta aan harsanaynaa oo waxa aan aan lagu gaaro insha allah aad baad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa xasan nuur sabtow waxaa ka sii horeeyey ugaas ibraahim shariif bashiir ugaaska besha asharaaf ee gobolka jubbada hoose waxaa ka sii horeeyeyna suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali suldaanka beelaha tireed ee gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe dhammaantoodana waxay iigaga waramayeen howlaha ay qabteen dhakhaatiirta ka socotay maktabka caafimaadka kuwaas oo laga fuliyey jamaame iyo tuulooyin dhowr ah oo hoostaga أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay cabdulaahi sheekh xasan oo horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka ah haddana ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeed oo saldhiggiisu yahay muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka tanaasushay badda soomaaliya etoobiyana ay siisay intereska soomaaliya iyo etoobiya ka heshay oo wasiirka dibadda iyo iyo xasanka iyo waxa dhan ay noo sheegi karaan ha noo sheegan etoobiya waa fahamna interestkeeda baday rabtaa dhulay rabtaa xataa burburkay nooga faa'iidaysatay waa ognahay interestkeeda waxa aan dhaafsiisanay oo waa yacni waa interest soomaaliya oo etoobiya ka hirgelaya wasiirka ha sheego laakiin de waxay naloo sheegay waxaan ahaynaa meesha ku jiro awal baa shaki waxa jiray xasan baa marw hadlaa wuxuu yidhi etoobiya ma diidanin jidkii soo marteen diidannahay haddana sidai ku dhammaatay oo xasan etoobiya ma diidanin anigu waana ogaa markii hore laba kun labaiyo tobanka nimankaan markay yimideen tiimkan hadda meesha jooga madaxtooyada etoobiyaanka warqaday u qoreen cad oo saxiixana yidhahdeen wax artin kusoo qorta laakiin yani nala shaqeeya tigreegi berigaas meesha jooga hataa taasoo keentay nin gabra la yidhaha in loosoo magacaabo oo saad og tahay halkan gabra ka ahaa yacni dowladaha dowlad goboleedyada iyo waxa dhan dhismahooda iyo tan federaalka iyo berigaasna markay yimaadeen gabra la maamulaya wax iyaguna marxuro etoobiya xore ka amahayn haddana dee waa taas ku dhammaatay intaasoo juhdiya oo dadkii soomaaliyeed la kiciyey oo muxuu ahayto loo sheegay dalka hore in lagu soo duulay anna ay sax tahay dowladduna ay u horeyso dadku isdiyaariyeen shacab iyo madax la wada qaatay in layska difaaco etoobiya laakiin waxay kusoo dhammaatay waxay kusoo dhammaadeen waa tanaasulnay sida wasiirka arrimaha dibadda aan qoraal uu soo dhigay arkaya annagaa tanaasulnay dabcan wixii laysku haysta badday ahaayeen wax kale meel isku haystaan hadda xilligan etoobiya marka wasiirka wuxuu soo qoray dabcan wasiirka arrimaha dibadda intaan xusuusto facebookiisa soo dhigay annagaa tanaasulnay marka mar haddii wax laysku haystay ee qola tanaasulay wixii laysku haystaa laga tanaasulay xasanada etoobiya awalba badda ma diidanay anaanay soo maran u dhahay somalilan meeshay ka aaday soo aaday unbaa wixii ahaa inta kale fire xasan xilligiisii hore dib u akhri wax yar waa ninkii jigjiga tegey ee yiri dagaalkii seven seven khalad uu ahaa wixii ku dhintana soomaaliya ku gardaray waa kii cabdi ilay la dhaantaynay waa kii nimanka xaqudirarka ah ee yacni u dagaalamayay xaquuqdooda ee ogaadeynaya ku yiri waa argagixiso ubba iyo wax ku sheegay waa duuban tahay anigu waxaan dhahay maha marka xasan iyo etoobiya maamulka etoobiya ka jira weligoodba wax colaadu kama dhexayn marnaba dowladda federaalka xaqu mala dal soomaaliyeed etoobiya waxay u socota dekeday ka shaqaysata maahayn haddaba berbere waa ka shaqaysan jirta etoobiya warka hore waa cadyahay waalina waa cadyahay waana tan shalay hadda ciidamada badda suubsatay waana tan uu salaanta ka qaadanaya xasan waxaa meesha fiiraha dhigayay oo yani waxay ahayd dadkii dagaaladii ay nala galeen dadku uga la-day ayuu xasan ubax dhigay marka taa inta naga deysid marnaba xasanna ma samayn karayo oo awood uma laha inuu dal soomaaliyeed saxiixa etoobiyaan iyo amerikaan midna siiyo qof sii kartaana ma jirto haddana de waa u jeednaayo in xasan isdhiibo waa aragnaa oo wuxuu noo sheegi jiray iyo cadowaan leenahay iyo cadowgeyna waayey dadka soomaaliyeed yeeli maayaan iyo waa dagaalamayna wixii oo dhan isagaa la weydiina laakiin waa waxaan shaqayn doonin dalka dadka soomaalida weli waa joogaan xasanna uga mas-uul maaha dalka hore inuu dhiibo aan ayaanaan is- dadka la khalday haddaa ku jirto adiga aan kaa sax annaga ma hayno weli m o u-gi kowda jan afarta january mase kowda january waxuu soo baxa ma aqaana sanadka laba kun labaad saddex meel etoobiya ku beenisay oo tiri waa ka noqonay sida dowladda soomaaliya shuruudeeda waxay ahayd ayadoon ka noqon inayn la fadhi khayaanada koobaadba taasay xasan waxuuna dhihi jiray tiimkiisu etoobiya la fadhiisan mayno ayadoon ka noqonin iyadoon ka noqon m o u-gi meel ay uga noqoto ma hayno annaga waxaa la rabaa magta warka waa caddaa etoobiya warkaada waa caddaa oo dukumiinti u gaarsiisnaa la kala saxiixday oo badda soomaaliya ay ku soo gelayso soomaaliya warkaan waa caddaa inaanay la fadhiisanin etoobiya ilaa ay si ofishala uga noqoto baaqa ankara oo dadka lagu indhasarcaadiyo oo laleeyahay waxaa la ixtiraamay madaxbanaanida soomaaliya madaxbanaanida soomaaliya kun sagaal boqol lixdankii hala aqoonsaday etoobiyan uma baahna mid kaloo hadda eh, meel kale joogo ankara joogan uma baahna kelmadda la geliyo ah, etoobiya waxay aqoonsan tahay madaxbanaanida soomaaliya madaxbanaanida soomaaliya etoobiya marti loogama aha kun sagaal boqol lixdankii caalamka aan ka mid noqonay أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
guud ahaana dhegaystayaal caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني